nasiib darro shalay iyo maanta labadii dhinac oo aan rabnay inay arrinka ka qayb qaataan ayaa qolala shala baxday qolala maanta baxday arrinkaasi marka xoogaa waa adkeeyey runtii hawshii aan wadnay waxaan rabaa inaan sheego inaan wasaarad ahaan ka xunnahay in dadkii mas-uuliyiinta ka ahaa galmudug oo aan rabnay inay ayagu dadka ay mas-uulka ka yihiin iyo degaanka dhibaatadooda ayagu ay u soo istaagaan oo ay ku fillaadaan oo ay xalliyaan dhibtoodii markay intaas jiitantay annaguna aan soo galnay inay uga tagaan meel aanaan runtii isku ogeyn waxaan rabaa inaan ugu baaqo dhinacyada galmudug oo dhan wixii tabasho qaba gaar ahaan labada dhinac oo aan hadda maalmahan wadahadalka la wadnay inay ku soo laabtaan xamar inaan arrinkaas ka wada hadalno xalna laga gaaro waxaa xalku ku jiraa iyo wanaaggu danna u ah galmudug iyo dadkeeda iyo degaankeeda inaad isu timaadaan oo aad wada hadashaan annaguna waxaan diyaar u nahay inaan dhexdhexaadin iyo isu jiidjiid wixii aan samayn karno aan samayno waxaan kaloo rabaa inaan u sheego dhinacyadaas waxaan iclaaninay soddonka bishaan oo ay naga xigto saddex maalmood in laysugu soo laabto xamar oo arrimahaas la bilaabo waxaan jecelnahay inaad nala garataan oo aad nala wadaan arrinkaas dib u heshiisiinta ah haddaanaan isugu iman arrinkan oo annaan ka wada shaqayn qof walbaa u khasaari doonaa qof ka faa'iidi doonaa ma jiro